kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha kooxaha kubadda cagta ee arsenaal iyo southampton ayaa kulan xiiso badan habeenkii xalay ahaa goor dambe waxa ay ku yeesheen gegida imaarat stadium ee magaalada london ciyaartan oo arsenaal ay saddex dhibcood u baahnayd ayay mar kale simberi raxatay oo saddex iyo saddex barbara ah waxaa ku celisay kooxda kubadda cagta ee southampton weliba arsenaal ayaa laba gool ka timid sidaasina ciyaarta iyadu barbaro kaga dhigtay halkaasi arsenaal saddex kulan oo xiriira mid laba dhibic ayay dhumisay waxaana dad badan ay haatan isleeyihiin waxaa la soo gaarayaa maalmihii ugu dambeeyey ee hanashada horyaalka waddanka ingiriiska ee kooxda kubadda cagta arsenaal haddaba maxaa ugu wacan simbirraxashada arsenaal ee kulamadii ugu dambeeyey mase laga yaabaa kooxdu in ay weli sidii ugu sii xafiiltanto hanashada amaba rajadii ay ka laheyd inay koobka horyaalka waddanka ingiriiska ku guulaysato arrimahaasi waxa ay la falanqaynaysaa felis faarax oo ah khabiir ciyaaraha ka faalluuta kuna sugan magaalada london ee waddanka ingiriiska weliba garoonkii lagu ciyaaray aan sidaasi kaga fogeyn felis soo dhowow marka hore marka xiga waxaad bal marka hore faahfaahin naga siisaa ciyaartan iyo sida guriga arsenaal southampton oo horyaalka ugu hooseysa ee barbara saddex iyo saddex ugu celisay waa mahadsan tahay mascadde dadka idinku xirno idin dhegeysanayaan kulligood waa salaamay sida ay wax u dhacday waxay tahay oo la yaab ka lehi in maaragtay macalin arteta ee coachka layslahaa cayaartan fojignan zaa'ida laga filinayo inuu kusoo galo maadaama uu culays badan saaran yahay oo maaragtay breshar badan uu ka haystay cayaarihii ugu dambeeyo la cayaaray ay ahayd cayaar qasab ah inuu maarata ku guulaysto cayaartaasoona ka dhacaysay guriga arsenaal emarad stadium marka shaxda uu ku soo galay markii la arkay inuu fiyeera uu ku bilaabay oo la isweydiiyey dhaawaca soo gaaray shaka sababta u maqanya aan la garanaynin iyadoo weli laga naxsan yahay oo la doodaayo ayaa gool dhaqso ah waxaa dhiibay oo qalada sidii xalay safiil united qaab u dhowoo kaleeto digeya uu dhiiboo kaleeto maguire markuu u baasaayo mid kasii liidataa waxaa dhiibay soddon sakan cayaartii oo socotaa waxaa dhiiban ramsdal marka waxaa moodaa laba arrin idna is haysato qalqal weli socda oo difaaca ramsdal kasoo bilaabanaysa ah iyadoo ay jirto haddana in uusan ka fiirsanin maadaama shakoo kale uu qof muhiima ahaa inuu booskaas uu gorginia keeno ka cayaarsiiyo usafiyeero oo nin khafiif ahoo tabar cashan labiy toban jir camal qof u eg oo cayaaraya aysan ku habboonayn maantoo kale inuu cayaarsiyo waa tahay aad baa mahadsan tahay felis waxaa jirta arsenaal labadii kulan oo kuwan ka horreeyeyna iyadoo kooxdu kulan walba laba gool ay dhalisay ayay haddana dhibcihii lumisay tobankii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka waddanka ingiriiska sidii loo soo galayna arsenaal xawaarihii ay ku socoto waxaad moodaa inuu hoos u dhacay arrintaasi maxaa ugu wacan horta waxaa ugu horreysa arsenaal inay haystaan markii loo fiiriyo koox ahaan ayaga koo iyo toban cayaartoo keliya ayay leeyihiin oo bilowda ma ahan marka koox inta kaydkeeda benjiga intay dad ka soo kacaan ay cayaarta wax ka bedeli karaan ma haystaan marka daal badan ayaa kooxda soo taabtay markii loo fiiriya saakoo kale cayaarihii wadamada markuu kasoo laabtay ingiriiska uu dheelaayey ma uusan lahayn form waxaa ka muuqday daal badan cayaarta waxay ahayd inuu ka nasiyo marka oo uu maaragtay dad kaleeto oo aan daalanayn oo lagu fareesha leh meesha looga baahnaa ah inuu ka fariisiyo uu heli waaye marka waxaa moodaa inuu arteta markii lasii saadaalinayo ladhahayay liverpool cayaarteeda haddayba xataa guulaystaan horyaalkaba gacantooda ku jiraa lasii saadaalinayay liverpoolna aysan ahayn koox aan maaragtay yarayn inuu ku talagalay ahayd inuusan calashaan cayaarta noocaasoo kaleeta aysan gacantiisa ka bixinin sababta ah kuwii ka dambeeya ayay saameyn ku samaysay waxaa moodaa psychology ahaan maskaxi ahaan inay u calashaan cayaartaasi ay saamaysaa moodaa reer arsenal marka khibrad darro iyo culayskii oo soo batay ayaad u aanaynaysaa wata ugu dambayntii haddii aad soo koobto falisay horyaalka waddanka ingiriiska kulamo koobana ka haray hadda lix dhibcood ayay saddex kulan oo xiriira arsenaal ku dhumisay halkaa miyay ku soo xirmaysaa rajadii ay kula xafiiltamaysay koobka inay qaado kooxda kubadda cagta manchester city masele arsenaal weli fursad ayay haysataa ay koobka kula loolami karto manchester city runtii rajada keliyoo jirtaa waxay tahay in lays dhaho maadaama ay manchester city ay u gudubtay champions league real madrid laba cayaar oo culus oo muhiim u ah ay la cayaari doonto waxaa lays leeyahay ma laga yaabaa inay halkaas maaragtay ay kasoo baxdo xoogaa daala oo brighton iyo everton awey oo kaleete ay dhibca ku lumiso dabcan geemka gacanta ay ku haysata waxaa ka mid a westaham oo tegi doonta guriga gurigeeda ugu tegi doonta ayadana oo calishaan ka cararaysa inaysan hoos u dhicinin marka rajo aday boqolkiiba labaatana la dhihi karaa hadda gacanta arsenal laakiinse waa madow iyo iyo caddaan baa la yidhaha cayaaraha mararka qaarkood hadday arsenaal ay ka keento natiijo itixaad hadday ka keento rajadeedu waa isbedelaysa waa tahay felis faarax aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal xubinteena ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabaynayaa taasi waxay ahayd felis faarax hooyadoo joogta magaalada london ila falanqaynaysa kulankii kooxaha kubadda cagta ee arsenaal iyo southampton ee xalay saddex iyo saddexda ku soo dhammaatay waxaana dad badan felis ku raacsan yihiin in rajadii hanashada horyaalka waddanka ingiriiska ee kooxda kubadda cagta arsenaal uu haatan ceel dheer ku sii dhacay tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan dib ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu